saddexda gobol dhawaan la dhisay waxaan rajaynaynaa dib u heshiisiin ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqaynaa dib u heshiisiin gaar ahaan shabeellada hoose iyo baayo boqol dadka ku nool dadka dega kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka gudihiis joogaba dib u heshiisiin iyo walaalnimo iyo horumar iyo waddankoo la dhiso iyo shabaabka dalka laga saaro iyo ummadda nabad ku wada noolaato socdaalkayga muhiimadiisa waxa waaye inaan dowladda federaalka madaxdeeda aan la tashado maamulka cusub sidaan dowladda u dhisi lahayn wax kala dhibaataa ma jiraan aadaan umahadsanta insha allah waqti dhow haddii ilaahay admo haddii kuliyadda markii aan tala badan aan gelino kadib insha allah waa soo saarana dalhawsida